فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan hadduu alla qadaro caawa qodobadan idinkugu hayno waxaa ka mid ah shirkii madasha wadatashiga oo ay iclaamisay dowladda federaalka oo mar kala baaqday hogaamiyaashii maamul goboleedyada ee awal imaan jiray qaarkood oo bilaabay mar kale inay ka cagajiidaan xasan shiikh oo xaalad wajahaya kadib markii ay cadaadis saareen waxa loogu yeero beesha caalamka falanqayn qodobkaasi ku waadan ayaana caawa dhow waxaa idinkugu soo gudbi doonnaa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka oo ka hadlay jabkii ciidanka dowladda federaalka ka soo gaaray dagaalkii looga qabsaday magaalada aadan yaabale ee shabeellaha dhexe dowladda federaalkana ku eedeeyey inay awoodi weyday midadka ciidankeeda inay xitaa aastaan falanqeeyo amni oo sheegay in dowladda xabashida etoobiya ay ku howlan tahay qorshe halis ku ah ummadda soomaaliyeed muxuu yahay laamiga ay xabashidu doonayaan inay dhisaanna isku xidha etoobiya iyo qaar ka mida gobollada soomaaliya falanqeeyo siyaasadda ka faalooda oo soo gudbinaya baaritaan uu sameeyey ayaad caawa dhowxa ku dhegaysan doontaan munaasabad lagu soo xiraya sana dugsiyaadka koowaad ee machadka qurduba faraciisa jamaame qaar ka mida kelimaadkii laga jeediyey xafladdii loo qabtay ardaydaasi ayaan caawa dhowxa idinkugu soo gudbi doonnaa xubintii faa'iidada caafimaadka ah iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaan barnaamijka ka marnayn waa mar kale iyo dhuuxa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaagis ku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal markaana barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo faahfaahsan aynu soo qabno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka iyaga waa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid cabdisamed markaana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka tobaneeye dad muslimiin ah oo hor leh ayaa maanta ku shahiiday gudaha jiidda khaza ilawareedyo caafimaad oo ka soo baxa xayndaabka khaza ayaa ku warramaya in soddonilaba qof oo reer khaza ah ay maanta oo keliya ku shahiideen duqaymo ay diyaaradaha maamulka yuhuudda ah la beegsadeen goobo bulsho oo ku yaala qidaaca mandiqada alkaraam ee dhacda waqooyiga magaalada khaza ayaa waxaa ku shahiiday shan iyo toban qof oo reer khaza ah xilli ay ku sugnaayeen xeryaha barakacyaasha ee ku yaala mandiqadaas sidoo kale duqayn ay diyaaradaha kayaanka sahyuuniga ah isla maanta ka fuliyeen guri ku yaala mandiqada al salaadiin ee dhacda waqooyi galbeed ee jiidda ayaa waxaa ku shahiiday ilaa afar qof oo dad maras ah xilli ay ku jireen guri dhanka kale xoogaga taageerada degdega ah ayaa maanta mar kale duqeymo ku beegsaday mandiqada boorto suudaan ee xarunta maamulka dowladda suudaan maleeshiyaadka dacmu sariic ayaa maanta duqeymo culus oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku bartilmaameedsaday garoon diyaaradeed xarumo lagu keediyo saliidda iyo dhismayaal ay degnaayeen dad shacab ah oo ku wada yaala magaalada boorto suudaan ee saaran badda cas ila wareedyo maxalli ah ayaa ku warramaya in xoogaga taageerada degdega ah ay duqeeyeen saaka aroortii saldhigga ciidamada cirka ee cismaan diqna bakhaaro lagu keediyo saliidda iyo xarumo badan oo rayd ah oo ku yaala magaalada boorto suudaan waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan sida ay xaqiijiyeen dad gobjoogayaal ah dhacdooyinkan ayaa imaanaya iyadoo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay si isdaba joog ah u bartilmaamaydsanayaan xarumaha dowladda ee ku yaala gobollada dalka suudaan dartartan ayaana soo xoogaysatay kadib markii bilihii u dambeeyey ee ciidamada dowladda suudaan ay la wareegeen magaalooyin ay horey u maamuli jireen maleeshiyaadka dacmu sariic taas oo u cuntumi weyday dowladaha deriska la ah suudaan oo taakula dadban la garab taagnaa maleeshiyaadka taageerada degdega ah ugu dambayntii waxaa istaagay duulimaadyadii tegi jiray dhulka ay yuhuudda gumaysatay ee falastiin kadib markii shalay gantaal lagu weeraray magaalada talaabiib shirkadaha duulimaadyada caalamiga ah ee tegi jiray dhulka ay yuhuudda gumaysato ee falastiin ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay inay hakiyeen duulimaadyadii ay ku tegi jireen halkaas kadib markii ay xuutiyiinta gantaal la beegsadeen garoonka magaalada talaabiib duulimaadyada uga caansan ee istaagay waxaa ka mid ah kuwii ka imaan jiray dalalka kale ah maraykanka jarmalka talyaaniga hindiya iyo dalal kale oo dhaca qaaradda yurub kuwaasi oo sheegay inay duulimaadyada u hakiyeen sababa amni awgeed sida uu sheegay kanaalka saddex iyo tobanaad ee yuhuudda dalad ku midaysan shirkado badan oo dhanka duulimaadyada ah islamarkaana laga leeyahay dalka jarmalka ayaa sheegtay inay hakisay dhammaan duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada talaabiib ilaa lixda mey ee soo socota goor sii horreysay oo maalintii shalay ahayd ayay ahayd markii xuutiyiinta yemen ay gantaal ku garaaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada talaabiib gantaalkan oo si toos ah u beegsaday garoonkaas ayaana sababay dhaawaca toddoba qof kadib markii ay yuhuudda ku fashilantay ka hortegiisa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag waxaad soo dhegaysateen wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ah markaana shirkii madasha wada tashiga oo ay iclaamisay dowladda federaalka ayaa mar kale maantay baaqday qaar ka mid ah hogaamiyaashii maamul goboleedyada ee awal iman jiray qaarkood ayaana bilaabay in ay markaan ka cagojiidaan kulankaas xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalkana waxaa haysata xaalad adag ka gadaal markii cadaadis adag uga yimid waxa looga yeero beesha caalamka oo lagu tilmaamay inay yihiin mulkiilayaasha dowladda federaalka haddaba falanqeyn qodobkaasi ku aadan waxaa soo jeedinaya wariyaheena maxamed daahir cali sow aad baad u mahadsantahay cabdisamed cabdulaahi waxaa markii labaad baaqday shirkii madasha wadatashiga ee ay iclaamisay dowladda federaalka kowda bisha mey ayay balantu ahayd in shirka uu qabsoomo mana aysan taabagelin markii madaxda maamul goboleedyada ay diideen inay shirkaasi tagaan oo ay ka qayb galaan hogaamiyaasha mucaaradkana horay ayayba u qaadaceen shirka uu iclaamiyey xasan sheekh maxamuud shanta bisha mey oo maanta ku beegan ayaa mar kale lagu balamay in shirkan uu qabsoomo maantana waa uu baaqday sababahu ku aadan hogaamiyaasha maamul goboleedyada ee shirkaasi loogu yeeray inay ka soo qayb galaan ayaanan imaan magaalada muqdisho waxaana muqdisho ku sugan oo keliya madaxweynaha maamulka khartume state oo shirka lagu casuumay maamulada qaarna ay diidan yihiin in shirkaasi lagu casuumo oo uu ka soo qayb galo isfaham la-aanta siyaasadeed ee sii xoogaysanaysa ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa sabab u ah in shirka uu baaqdo lamana sheegin wakhti kale oo la iclaamiyey in shirka uu furmayo baaqashadan marka waxa ay tilmaamaysaa in dowladda federaalka aysan waxba gacanta ku haynin maamuladii xitaa madaxweyne xasan sheekh taageersanaa in ay cagajiidayaan oo aysan shirka imaan marka dhammaan in maamul goboleedyada koonfur galbeed jubbaland puntland hirshabeelle iyo galmudug ay shirka ka maqnaadaan waxa ay muujinaysaa in xasan sheekh uu sii lumiyey maamul goboleedyadii kale ee gacantiisa ku jiray kuwaas oo waayihii u dambeeyey la sheegayey in uu ku soo biiriyey xisbi siyaasadeed oo uu xasan sameeyey kuna burburiyey xisbigii uu ka tirsanaa xasan sheekh waxaa u haray hal sano iyo maalmo yar isaga iyo maamul goboleedyada iyo mucaaradkaba waxa ay ku kala fogaadeen hanaanka doorashada labada kun lix iyo labaatanka oo ay diideen mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaar kuwaas oo shuruud adag ku xiray inay ka qayb galaan shirka xasan sheekh uu cilaamiyey waxyaabaha ay doonayeenna waxaa ka mid ahaa inuu ka laabto doorashada qof iyo cod miiska wadahadalka uu yimaado hanaan kale oo doorasho ahna oo heshiis lagu wada yahay loo sheego beesha caalamka waxaa loogu yeera beesha caalamka sida midooda yurub maraykanka iyo qaramada midoobay waxa ay waayihii ugu dambeeyey ku baaqayeen in xasan sheekh wadahadal dhab ah uu la furo maamul goboleedyada iyo mucaaradka iyagoo arkayay in dowladda federaalka ay cagta saartay waddadii burburka marka loo eego xaaladda siyaasadeed ee faraha kula jirta iyo fashilka la soo darsay ciidankeeda oo ku jabay furumaha dagaalka james iswan oo kale oo ah wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya waxa uu durbaba bilaabay in uu la kulmo madaxda maamul goboleedyada isagoo si toos ah wadahadallo ula yeeshay islamarkaana faray inay tagaan muqdisho oo ay ka qayb galaan shirka waxa uu soo maray maamulka galmudug koonfur galbeed puntland waxaana uu buuxinayey dowrkii madaxweynaha dowladda federaalka taasoo su'aalo badan la iska weydiinayo madax bannaanida siyaasadeed maadaama james iswan madaxweyne oo kale uu dhaqmayo mucaaradka iyo maamul goboleedyada tani waxay u arkaan guul siyaasadeed maadaama uu baaqday shirka uu cilaabiyey xasan sheekh waxaana baaqashada shirkan ay u arkaan fursad ay ku muujin karaan in madaxweynaha dowladda federaalka uu fashilmay waxna gacanta ugu jirin iyo taana u samaynaya in xasan sheekh uu ka laabto doorasho ay aaminsan yihiin inuu u qabanayo si uu u soo baxo mar kale in dhammaan maamul goboleedyada ay ka baaqdaan markii labaad shirkan dadka qaar waxa ay tilmaamayaan inay isku soo dhowaadeen oo ay isku aragti siyaasadeed ku wajahayaan madasha wadatashiga ee madaxweynaha dowladda federaalka uu iclaamiyey baqashada shirkan marka waa guuldaro siyaasadeed oo ku dhacday villa soomaaliya waxaana ay muujinaysaa in dowladda federaalka aysan awood u lahayn in ay soo jiidato amaba ay isku hayso maamul goboleedyada xitaa kuwii iyaga taageersanaa ay meesha ka sii baxeen taasoo dhabarjab ku noqonaysa iskudayada xasan sheekh maxamuud ay uu doonaya inuu ku xaliyo khilaafka isla markaana u muujiyo beesha caalamka in uu gacanta ku hayo ilaa afar maamul goboleed maamulada puntland iyo jubbaland ee shirka ka maqanna ay iyagu yihiin kuwa diidan jiritaanka dowladda federaalka ee caqabadda ku ah dowladda reer galbeedku ay maalgeliyaan ay sii shaqayso siina jirto xasan sheekh haddii ay maanta u suurtageli lahayd in shirkan uu qabto waxay u ahaan lahayd guul laakiin ma dhicin haddii xaaladda hadda jirta iyo khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka aanan la xalin waxaa muuqanaya in khatar weyn oo dhanka siyaasadda ah ay wajahayaan maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyaha ku daaban waxaana loo badinayaa ugu dambayntii natiijada iyo xalka in dhanka shisheeyaha uu ka imaan doono ka horna amniga uu faraha ka baxayo laga yaabo in dhexdooda ay isbeegsadaan sida noo muuqataba muqdisho iyo meelo kaleoo soomaaliya ka tirsan waxaa ka socda abaabul ay wadaan mucaaradka oo tilmaamaya in xasan sheekh sanad oo keliya ay u harsan tahay cidka yeelaysana inaysan jirin doorasho uu qabto waddadii uu ku soo caano maalay ee farmaajo uu ku wajahayna ay iyagu fooda gelin doonaan xasan sheekhna wixii isaga uu bilaabay ay kula xisaabtami doonaan taasoo ka dhigan in ciidamo la sameeyo oo loogu daato xasan sheekh villa soomaaliya sida mucaaradka ay tilmaamayaan xasan sheekh hadda waxaa lagu tilmaami karaa in uu ku jiro xaaladii ugu xasaasisanayd tan iyo markii dib loo doortay sanadkii labada kun laba iyo labaatanka iyadoo ay aad u dhowdahay dhammaadka mudaxileedkiisa siyaasadeed waxa uu caqabad kala kulmayaa doorashada labada kun lix iyo labaatanka oo hanaanka ay u dhacayso aad loogu diidan yahay isaguna waxa uu diidan yahay in uu sameeyo isbeddel siyaasadeed iyo tanaasul si kastaba ha ahaatee cabdisamed uu shirkii dhowaan ka dhacay magaalada kambala ee dalka uganda xasan sheekh maxamuud waxaa lagu wargeliyey in wakhtigu aad ugu yar yahay haddii shirkan uu cilaamiyeyna uu qaban waayo oo uu kula heshiin waayo maamul goboleedyada ka soo horjeeda dowladdiisa in tala faraha ay ka baxayso waxaa loogu yeeray beesha caalamkana ay go'aan ka gaari doonto jiritaanka dowladda federaalka waxaana xasan sheekh loogu goodiyey in haddii laba bilood uu xal ku keeni waayo in aysan jiri doonin cid sii garab istaagto dowladdiisa madaxda waddamada afrikaantoo kalena waxay ugu goodiyeen in ciidankooda ay kala baxayaan soomaaliya maadaama dowladda federaalka ay xaalad siyaasadeed oo cakrin ay ku jirto shisheeyaha afrikaantana aanan loo haynin wax dhaqaale ah oo waxaad og tahay bisha hadda mey oo aynu ku jirno ayuu ku eg yahay dhaqaalaha loogu talagalay shisheeyaha afrikaanta ee eusam bishan kadib wax lacag ah looma hayo xitaa waxa ay weyn doonaan baa la leeyahay raashinka ay cunaan iskama daa lacagta bil kasta ay qaataan
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheen maxamed daahir calisow
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag barnaamijkan waxaa waraysiyada qaybihiisa hore ayaa dhegaystayaal weli ku guda jirnaa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa wuxuu ka hadlay jabkii ciidanka dowladda federaalka ka soo gaaray dagaalkii looga qabsaday magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe cabdirasaaq cabdulaahi ciid waa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka wuxuu sheegay amaba uu qiray in ciidanka dowladda federaalka si daran ay ugu jabeen dagaalkii ka dhacay magaalada aadan yabaal wuxuu dowladda federaalka uu hogaamiyo xasan sheekh ku eedeeyey in ay awoodi weysay inay u gurmato askartii ku jabay magaalada aadan yabaal isagoo sidoo kale ka hadlay ciidankii firxadka ahaa ee ka soo wareegay gobollada dhexe ilaa ugu dambayntiina tegay degmada cadalle oo ka tirsan isla gobolka shabeellaha dhexe runtii isqaqabsiga siyaasadeed iyo is-aamini darada ka jirta amniga dhexdiisa ayaa ugu wacan waa la ogyahay inay isku caruursanayaan aadan yabaal dowladda waxay kari weysay marka in ciidamadaas aadan yabaal jooga loo gurmado oo ayaga la siiyo ciidan tiro leeg ciidamada ay kusoo weerareen meesha aaday u tiro badnaayeen laakiin waxaa jira qalqal iyo go-doon ka jiray dhinacyada kale taas waxaa ka daranoo meeshii soo galay dagaalkii ganacsigu noqday from hiiraan to uh, galgaduud waxaa meel walba cararaya ganacsato qaadwalayaala oo ayagii saraakiisha aadan kala garanayninba war nin ganacsi qaad ka ganacsada maxaa ka galay kii bariiska gurigiisoo joogaa kii shidaalka gurigiisoo joogaa maxaa midka qaadka iyo ciidamada isku qasay maxaa isdhexgeliyay waxaas oo dhan waxay ka mid tahay jabka gaaraya ciidamadeenna aniga waxaan qabaa mar walba oo dagaal dhaco oo ciidanka soomaaliyeed la jebiyo oo weliba si xun la yidhahdo waa u jabeen kasoo bilaaba kasoo bilaabata cows weyne ani waxaan qabaa in dad loo dilo dad loo xiro dadna shaqada looga eriyo kasoo qaad aadan yabaal oo kale aadan yabaal waxaa la sheegaa inay tiro badan oo ciidamaha ay joogeen sidai doonta ha noqoto ciidankii wuxuu raba ha dareemo hadduu ka soo baxay baawra inta laysku soo guray ilaa hiiraan ilaa galgaduud laga soo la yimid waxaasna waxay niyad jab ku tahay ciidanka marka waxay kuu sheegaysaa in uu jiro maamul xumo dhinaca ciidamada ah dalka jiha fiican kuma socdaada siyaasadii oo lagu muransan yahay hadday maamul goboleed noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd baarlamaan iyo meel walbo aniga waxaan aaminsanahay sanadkan inuu noqon doono sanad qaqabsi sanad siyaasadda gacanta layskula tagayo cabdirasaaq cabdulaahi ayuu kaasi ahaa oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo ka hadlayey jabkii dowladooda ku gaaray dagaalkii ka dhacay magaalada aadan yabaal
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhowxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa falanqeeye amni ayaa wuxuu sheegay in dowladda xabashida etoobiya ay ku hoolan tahay qorshe halis ku ah ummadda soomaaliyeed xuseen jaamac waa falanqeeye amniga ka faalooda wuxuu shaaca ka qaaday qorshe halis ku ah ummadda soomaaliyeed oo ay sannadihii lasoo dhaafay ku howlaneed dowladda xabashida etoobiya kaasoo ay ku dhisayso laami isku xira dalka etoobiya iyo qaar ka mida gobollada ku yaalla waqooyiga soomaaliya mashruucan ayuu sheegay in danta etoobiya ka leedahay uu yahay sidii ay u adeegsan lahayd boobka badda soomaaliya si gaar ah dekadaha uu u saxiixay maamulka la baxay somalilan dadka awdal ayuu tilmaamay inay dhibaato badan ku qabaan arrintan isagoona intaa ku daray inay jiraan mashaariic kale oo qarsoon kuwaasi oo ay ku hoolan tahay xukuumadda haddii sababa etoobiya intaysan somalilan la gelinin heshiiskii m o u-ga ahaa labada kun iyo afar labaatankii janawari kowdeedii ayay labadii sano kasii horeysay labada kun iyo labaiy labaatankii iyo saddex labaatankii waxay etoobiya ay ka shaqaynaysay in badda ay boobi doonto ama heshiiska ay somalilan la geli doonto dekada iyo bayska ay rabto inay boobto halka loo mar lahaa bay kasii shaqaynaysa labada kun iyo labaiy labaatankii iyo labada kun iyo saddex labaatankii mashruucaa bay ka shaqaynaysa arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay markii la saxiixayay soomaaliya ay saxiixaysay heshiiskan waxaa isku yimaadeen wasaaradaha ay qusayso ee soomaaliya iyo jabuuti oo ay saxiixayeen sida aad ka arkayso markii lasoo bandhigayay shan labaatankii may labada kun iyo saddex labaatankii waxaa gadaal ka taagan ninka etoobiya arrintan ay u qorshaysay oo ka shaqaynayay galkaana gacanta ku hayay axmed shida ninka la yidhaahdo sidaa daraaddeed goobtuu heshiiska uu ka dhacayo ayuu dhex taagan yahay waxaana isweydiisaa marka haddii soomaaliya iyo jabuuti oo keliya uu mashruucu yahay sida ka muuqata dokumentiyada ku jira african development bank waxa etoobiya ka dhex qabanaysa maxay tahay dad mas-uuliyiin ah oo xogahan iisoo dusiiyey oo aan magacyadooda doonayo inaana sheeginin ayaa waxay ii xaqiijiyeen in mashruucaani uu yahay mashruucii loogu talagalay in badda etoobiya ay doonayso inay soomaaliya ka boobto waddadii loo mari lahaa inuu yahay haddadaana la bilaabayba dhismaha waddadan oo ay dhisayso shirkad etoobiyaan ay leeyihiin oo weliba baabuurta iyo ciidanka etoobiya ay dhisayaan xataa dhaqaalaha cidda qaadan doonta ay etoobiya yihiin cidda dhisi doontana ciidamada etoobiya ay markaasi ay yihiin waxay kaloo ii sheegeen in shacabka reer awdal ay si weyn u qaylinayaan oo arrintan ay ka qaylinayaan maadaama ay wadaan baahi weyn u qabeen balse loo diiday in lagala hadlo arrintaasi mashruucaasoo hadda markaa si weyn u socda ayay ii sheegeen dadkan waxaa kaloo markaa la yaab leh marka sida mashruuca noocaan ah ay xamar looga ogaan la'yahay hargeysana xataa mar dambe laga ogaanayo xataa ayagoo ogaadana aysan wax awooda u lahayn inay xataa joojiyaan kabsalaan ama diidaan haddii aad u qabtay marka inuu dhammaaday mashruucii ahaa maxaa la yidhaahdaa baddii soomaaliya arrinta way dhamta haddaad u qabto waxay etoobiya hadda dhisanaysaa waddadii geli lahayd lughaya oo marka hore badda la marsiin doono jabuuti la gelin doono jabuuti lasoo dhex marsiin doono etoobiya halkaas ayadoo markaa laga cararayo in soomaaliya la dhex maro waana sababta aan mar walba siyaasiyiinta soomaalida ah aan u dhalilo oo kuwa aan lahayn faham oo kuwa aan damiir iyo dadnimo aan lahayn wey ma arkaysaa kuwaasaynu marka maanta la kala safanahay dalka yagina waxaa ka socda mashruucyada noocaas oo kale ah waase khatar weyn oo loo baahan yahay in la ogaado waxaad ka fakirtaan ama isweydiisaan in etoobiya ay mashruuc intaan la eegta african development bank soo marsiiso somaliland dhex marsiiso xamar la geeyo lasoo dhex marsiiyo qorshe noocaan la iska samaysto magaca wax lagu cunayno magaca uu soomaaliya uu yahay iyo qaar ka mid a magaca jabuuti labadu way isticmaalaysaa soo arrin runtii la yaab leh maaha haddiise etoobiya ay saan samaysay mashruucan gaaska ah imise mashruuc oo kaloo noocaan ah ayaa jiray ama jiri doonaba kaasi wuxuu ahaa falanqeeye ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda oo ka hadlayey qorshe halis ku ah ummadda soomaaliyeed oo etoobiya magan tahay kaasi oo ah in ay sameeyaan laami isku xiraa qaar ka mid a gobollada waqooyiga soomaaliya iyo dalka etoobiya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag sanad dugsiyeedka koowaad ee machadka qurduba farciisa magaalada jamaame oo lasoo gunaanaday xaflad loo qabtay ayaan idiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii faa'iidada caafimaadka doctor maslax caawo waxa uu xubintani uga hadli doonaa qasabka
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد حلقتنا caawa waxaan ku qaadan doonaa qasabka ama geedka qasabka loo yaqaano ee macaan oo sokorta lagu yaqaano qasabka waa caws dheer oo sanadla ah sanadkiiba mar baxa inta badan kaas oo laga helo casiir iyo sonkor badan ku jirta jirkiisa waxa uuna ka tirsan yahay qoyska loo yaqaano boosiye oo ah isla qoyska ay ka tirsan yihiin dalagyada kala duwan sida galleyda sareenka iyo bariiska geedkan waxa uu aad ugu baxaa gobollada kuleelaha ah waxa uuna gaaraa dhirar ahaan laba ilaa iyo lix mitir ee waxaa ku jira marka geedkan qasabka faytamiino badan iyo macdin badan faytamiinada ku jira waxaa ka mid ah vitamin c waxaa kaloo ka mid ah dhammaan faytamiinada b groupska loo yaqaano b one b two b three b si b five b seven b nine b twelve macdin badan ayaa ku jirta sida calcium magnesium potassium phosphorus iyo iron haddaba marka faa'iidooyinkii uu inoo leeyahay jirka baniaadamka kow wuxuu la dagaalamaa godadka ilkaha wuxuu bixiyaa calcium iyo phosphorus oo badan qodobka labaad wuxuu kor u qaadaa enerjiga ama sokor badan ayuu bixiyaa sababtoo ah ee waxaa ku jira aan dhahnay qasabka maadooyin fara badan oo enerji ah saas daraaddeed marka qofkii isticmaalo wuxuu helayaa enerji badan iyo awood badan iyo tamar badan inuu muddo shaqeeya ayuu helayaa qodobka saddexaad wuxuu ka soo saaraa beerka wasaqda dufanta cudurada iyo infekshanada dhammaan ayuu kasoo nadiifiyaa sababtoo wuxuu leeyahay enerji waxyaalaha enerjiga ama sokorta leh ama macaanka ahna beerka aad iyo aad ayay ugu fiican qodobka afaraad wuxuu aad ugu fiican yahay inuu la dagaalamo finanka ee jirka baniaadamka kasoo baxa khaasatan kuwa wejiga ee qodobka shanaad wuxuu ka hortagaa kansarka sababtoo ah waxaa ku jira maadada naturalka ah alkaliin loo yaqaano sidoo kale waxaa kaloo ku jira maadooyinka iron calcium magnesium manganes iyo potassium maadooyinkaas ku jira awooda marka aad iyo aad uu uga hortagaa kansarka qodobka lixaad wuxuu ka hortagaa cudurada ku dhaca wadnaha sida stroga dhiikarka kolestroolka iyo waxyaalaha la midka ah ayuu aad ugu fiican yahay qodobka toddobaad wuxuu ka hortagaa dheefshiidka wuxuu ka caawiyaa dadka inuu sameeyo dheefshiid fiican caloosha si fiican ay u shaqayso isla markaasna uu raashimaadkii iyo cuntooyinkii qofku cuno islamarkiiba dheefshiidka uu si fiican ugu shaqeeyo qashinsaar badan uu sameeyo qofka calooshiisa ay socoto ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay qodobka sideedaad wuxuu xoojiyaa lafaha sababtoo ah waxaan soo sheegnay inay ku jiraan calcium potassium magnesium ay ku jiraan macdinta faraha badan ee waaweyn kuwaasoo muhiim u ah ee lafaha dhiska lafaha iyo ilkaha qodobka sagaalaad waxaa ku jira maadada antioxidantska loo yaqaano oo jirka difaacda taas oo jirka kala dagaalanta waxyaalaha jirka soo weerara sida bakteriyada viruska infectionka vangalka barasiteska iyo waxyaalaha la midka ah qodobka tobnaad wuxuu ku sameeyaa jirka fuuq celin wuxuu bixiyaa biyo badan iyo macaan badan ayuu jirka siiyaa wuxuu jirka ka saaraa oonka iyo qaleelka iyo afqaleelka ayuu jirka ka saaraa wuxuu ku caawiyaa dadka inay helaan fuuq celin tiro badan haddii fuuqbax oo kale qofka uu dareemo wuxuu ka helayaa fuuq celin dareero badan ayaa ku jira qodobka koob iyo tobnaad wuxuu hormarayaa caafimaadka maqaarka waxaa ku jira maadooyin badan oo faytamiino ah jirka baniaadamka u fiican khaasatan maadada loo yaqaano alpha hydroxide acid oo ku jirta jirka baniaadamka taasoo marka ka caawisa qofka inuu maqaarkiisa uu fiicnaado qodobka kow iyo tobnaad wuxuu hormarayaa caafimaadka maqaarka qasabka waxaa ku jira maado loo yaqaano alpha hydroxide acid maadadaasaa markaa waxay samaysaa inay maqaarka ka caawiso infekshanada iyo qurxinta maqaarka ay ka qayb qaadato qasabka haddaba sida loo isticmaalo iyo xajmiga laga qaadan karo ee sidiisa ayaa lagu cuni karaa qasabka inta la fiiqfiiqo ayaa si caadi loo isticmaali karaa ee sidoo kale waa la shiidan karaa cabitaan iyo mushakal waxaa laga dhigan karaa xaddi badanna waa laga isticmaali karaa ee wax dhibaato ah ma lahan khaasatan dadka aan sokorta qabin ayaa aada u isticmaali kara wax dhibaato ah ama marka dad ay u daran yihiin oo lasoo sheegayna ma lahan aada iyo aada umahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dambe ayaan ku sii siqaynaa idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad ka dhegaysanaysaan munaasabad lagu soo xeriyey sana dugsiyeedka koowaad maxadka qurduba farciisa magaalada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa waxa ay ka dhacday magaalada jamaame taasoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin macalimiin waalidiin iyo arday munaasabadda waxaa ugu horeyn kelimad ka jeediyey qaar ka mid ah ardayda dhigta machadka qurduba kuwaasi oo u mahad celiyey macalimiintooda iyo waalidiintooda sidoo kalena soo hadal qaaday xaaladaha ka jira caalamka si gaar ah qadiyadda falastiin انطلاقا من قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير نشكر لوالدينا الذين كان لهم الفضل في وجودنا وحياتنا بعد الله تعالى وتربيتنا وتعليمنا ومواصلة دراستنا حيث هيأوا لنا كل السبل وحثونا على إنجاز هذا العمل التعليمي فنسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا ويبارك في عمرهم ويوفقهم الخير ويباعدهم من النار ويدخلهم الجنة ثم نشكر والي ولاية جبا السفلى الإسلامية الشيخ أحمد أبو يونس الذي كان له الفضل في فتح المعاهد والمدارس, والمدارس في الولاية وكذلك نشكر المجاهدين الأبطال القائمين لإعلاء كلمة الله والذود عن حمى شرع الله وبيضة المسلمين وديارهم ونحن نقول لكم جميعا واصلوا جهدكم في خدمة الدين ونحن نقف معكم في ساحات النزال ومعامع القتال ونحن مدججون بالعلم والإيمان والثقافة وكذلك نشكر مكتب التربية والتعليم ومسؤولي المكتب الذين كان لهم نصيب الأسد في تطويرنا ووفروا لنا جميع حاجاتنا التعليمية من أساتذة و... وإدارة ومنهج وتنمية وإشراف وإننا لنحذر دولة القردة والخنازير من تماديها في غيها وبغيها وغضرستها ولتعلم أن ما أخذ بالبطش والإرهاب أو بالمكر والدهاء والعمالة فإن شعوبنا لن تفرض فيها أبدا مما كلفها ذلك وإنها لتدرك الثمن الذي ينبغي أن تقدمه لتحرير فلسطين ومقدساتها واستباحتهم لدماء وأموال وأعراض أن تقدمه لتحرير فلسطين وإن أمة قد أنجبت خالد بن وليد وأبا عبيد بن جراح وجعفر بن أبي طالب والمثنى بن حارث وصلاح الدين الأيوب لقادرة على أن تنجب المزيد ardaydii macadka qurduba ayay kuwaasii ahaayeen macalin maxamed cali duubaa oo ahaa fayeenka nuuqabada gobolka jubbada hoose ayaa ka mid ah marti sharafka munaasabadda wuxuuna halkaasi ka jeediyey kelimad muhiim ah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الحمد لله رب العالمين إلهي با أولا مهد إسكاله إنه سو كلميي xafladda aan qiimaha iyo sharafta leh ilaahay baan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo allah subxaanahu wa tacaala maanta nimcadan aan haysanno iyo amniga aan haysanno ilaahay subxaanahu wa tacaala baa bixiyey laakiin uma waxaa lagu gaaray xarakatu shabaab almujaahidiin iyo ragga u nafuray oo dhiigooda u bixiyey waxaan kaloo mahad celinayaa walaayada jubba sufla ugu horeeyo sheekhayna aw yunis xafidahu llahu waracah waxaan kaloo u mahad celinayaa makaatiibta kala duwan ugu horeeyo midkaan hadda xafladiisa u fadhinno maktabu tarabiya ama qurduba faraceeda jamaama jazaahu llahu khayr aljaza baan leenahay waxaa kolley waxay hadda socotaa macadka qurdubo muddo kow iyo toban bilood ah insha allahu tacaala waxaan dareemaynaa faa'iidada iyo wanaagga iyo kheerka ka soo muuqanayo haddii ahaan lahayn gabdhaha iyo haddii ahaan lahayn wiilashaba waalidiinta dhabar adeegay ilmahooda inay wax baraan ilaahay subxana wa tacaala xifdiyo ku dadaala ilmihiinna inaad wax bartaan oo u dhabar adeegtaan inta ayaan dardaarmi lahaa wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu duubaa ayuu kaasi ahaa sidoo kale suldaan masalax oo ah suldaanka beesha harti ayaa isagana munaasabadda goobjoogka ahaa alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوة الأعزاء والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الله سبحانه وتعالى أيانو مهد علينا مهد بالله ودمات أن لهم محايا الله سبحانه وتعالى وحنوما الناستي نعمة الإسلام والإيمان والأمن والجهاد في سبيل الله لذلك sidaas oo kale ilaahay subxaana wa tacaala ayaan umahad celinaynaa waxaan sidoo kale umahad celinaynaa walaayata jubba suflaa ee juhdi badan ku bixisay macaahid inay noo furto gabdhaheenna iyo wiilasheenna ee hadda soo baxayo inay ka faa'iidaystaan kitaabka qur-aanka barashadiisa ku dhaqankiisa iyo tadbiiqintiisa ayuuna ay ka faa'iidaystaan maasha allah maantaytu xalfadan aan ka soo qayb galnay waa xaalfad si wanaagsan loo agaasimay oo aada iyo aada u cajiib ah annagana na farxad gelisay gabdhaha iyo wiilasha maanta aqoontooda aan ujeedno maanta alxamdulilaah waxbarashadooda aada u wanaagsan tayaysan marka insha allahu ummad ayaa diidan u baahan maanta inay dhaqan dib noo celiyaan gabdhaheenna ay qaawiyaan wiilasheenna jeegadii iyo barnaamijka ay jirtaan meelaha ciyaasida shiramooyinka ay fadhiistaan annaganu insha allah arrintaa ayada waa diidnay haddii aan nahay noqobada jubbada hoose ama si guud ahaan waxaanu leenahay gaalida iyo murtadiinta muutuu biqaydikum aan leenahay insha araxmaan kolley kelmadeyda waxaan kusoo gaabina waxaa la bartay insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu suldaan maslax suldaanka beesha harti ayuu kaasi ahaa maadaama ay ardaydu soo dhammaysay sanad dugsiyeed ayaa waxa uu maktabka tarbiyadda iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose abaalmarino guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaankii la qaaday mid ka mid a mas-uuliyiinta tarbiyadda iyo tacliinta ayaana ku dhawaaqay magacyada ardayda jawaa'ista mutaystay
waxaan leenahay insha allahu tacaala ardada qurduba kulli way guulaysteen saan horeba u sheegnay mustawayaadka kala duwan ee macadku uu leeyahay imtixaanka xaqiiqdii aada iyo aad ayay si fiican ugu dadaaleen juhud badan ay bixiyeen juhuuddoodina waa laga dareemay waalid waalidiinta ka mid ah biri ii sheekaynaya wuxuu ugu yidhi gabar yar oo waxa weyaan tamhiidiga dhigatay oo aabba u yahay inay macnaha raashinkii xataa ka go-day xilligii imtixaanaadka uu soo dhawaayay say wax u aqrinayso juhdiga ay bixinayso xaqiiqdii intii ummad noocaasa iyo jiil noocaasana lakala xilayana waan guulaysanaynaa biidni raxmaan insha allahu tacaala waxaa jirta wilaayada jawaa-is ay ugu tala gashay ardada heerka hore soo gaaray ardada kulli say u guulaysteenba waan sheegnay waxaa laga yaabaa isku celcelis in dhibac shan ay u dhexeeyaan ama markaa hal oo u dhexeeya darajooyinka laakiin sida la sheegaba guushu dadka waxaa weeyaan markaa qolay nasiibku siiya aqoontii iyadoo la wada leeyahay ayaa waxaa laga yaabaa in nasiibku cid saacido marka kaalimaha koowaad ayay wilaayada waxay ugu tala gashay jawaa-is yaryar insha allahu tacaala ardada mustawaha saddexaad imtixaanka ku gashay waxaa laga rabay darajooyinka kun iyo afar boqol oo darajo waxayna ku galeen imtixaanka afar iyo toban kitaab oo ay dheeri ka tahay culumtii idaariga iyo tajriibiga oo kemistrigii fisikskii biologigii iyo sidaasoo kaleetood u kala qaybsan ay gooni ka tahay waxaa sidaasoo kaleeto ardada tamhiidka laga raba kun darajo oo waxay ku galeen imtixaanka toban kitaab ayagana oo ilaahay tabaaraka watacaala uu waafajiyey marka ardada ayagaa ee tobanka iyo afarta ku galay ama tobanka ku galayba kulli way wada baaseen meel fiicanna way wada gaareen sidaas darteed mustawo kasta saddex ardaya insha allahu tacala laga xusi doonaa biidni raxmaan insha allahu tacaala haddana waxaan gelaynaa inaan u yeerno dalabadii arrintaas dadaalka ay bixiyeen waaligeyna ayaan abaalmarka insha allahu tacaala arday kasta gacanta u geli doona biidni raxmaan ardayga ugu horeeyo ama markaa ardada saddexdaa ee mustawaha ee raabica hadda soo gaaray taalidkana ku gala imtixaanka waxaan insha allahu tacala u yeeri doonaa ardaarda biidni raxmaan aaaliba zahra sheekh cabdisalaan oo kaalinta saddexaad ka gashay mustawaha saddexaad kuna guulaysatay jaa-iso qadarkeedu oo u dhan yahay boqol doolar cabdishakuur saalax shuuriye ayaa kaalinta labaad ku jiro jaa-isadiisuna waa kombyuutar oo ugu talagalay maamulka islaamiga wilaayada ardayga koowaad ee kaalinta koowaad ka galay ee mustawaha saddexaad waa maryama ibraahiim maxamed oo ku guulaysatay saddex garaan oo dahaba iyadana insha allahu tacaala halkaan ayaa laga sii doona biidni raxmaan marka ha soo istaagin insha allahu tacaala insha allah haddana ardada tamhiidiga ayaan u yeeraynaa kaalinta koowaad waxaa u galay cabdilfataax mustafa aadam wuxuu ku guulaystay konton doolar insha allahu tacaala ardayga insha allah kaalinta labaad khuluud cabdiqaadir tafadalii toddoba boqol shilinka soomaaliga insha allah alfaa-isa athaalitha caaisha sheekh nuur shan boqol shilinka soomaaliga waxaan u yeeraynaa insha allahu tacaala ardayad magaceeda leedaha shukri sayid cali waa ardayadda ku guulaysatay sanadkii lasoo dhaafay cid isguulka uga soo hormarta macadka inaysan jirin awalu daalibatin oo albaabka ku sugta macallimiinta intaan la furin waa tafadali arrintaasaa lagu abaalmarinaya saddex boqol shilinka soomaaliga ku guulaysatay insha allah ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh axmed abuyuunis oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wuxuu u mahad celiyey waalidiinta ardayda iyo macallimiinta iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta بسم الله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا الله سبحانه وتعالى بمهد اسكله نوافجيي حفلدان oo maanta aan u joogno noo suurtageliyey allahaas ayaa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala kadib waxaan u mahad celinaynaa intii mutaystay in loo mahad celiyo gaar ahaan xuduurkan ay ka soo qayb galeen ayagoo ku kooban oo ay kala duwan waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran wa axsana allaahu ilaykum intaas kadib walaalayaal maanta maalin noo ah maalin farxadeed limaada waa maalin aan maanta ku tartamayno ama bandhigayno waxyaabihii aan baranaynay ee muddadan aan ku jirnay ee soo bandhigayno waa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahaddiis waxa looga mahad celiyo waxaad dareemaysaan macadka maanta aan joogno hafladiis macadul qurduba maalin maalmaha kama dayana waxaan taaganaynay iyadoo la furaayo maantana waxay joognaa sanadkii ugu horreeyey maanta aan joogno hafladdii loo dhagaayo waxaa leenahay markan jasaakum allahu khayran si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa waalidiinta ardayda aan halkan wax ku baranayeen dhaleen waxaan leenahay jasaakumullahu khayran dadaalkii iyo juhdigii aad bixiseen ilaahay ha idiin barakeeyo Een, qof keligiis wax ma baranayo waa in lagu dadaalaa waxbarashadiis la fiiriyaa duruustii soo qaatay ee ma ku dadaala amase kuma dadaalo markaas baa meel gaara markaan taas waxaa daliil u tahay dadaalkii aad bixinayseen ardaydan waxaan leenahay ilaahay idiin barakeeyo een, waxbarashada aad ku dadaasheen maanta waxaad muujinaysaan ama aad maanta halkan ka sheegaysaan waxaa weye waa shareecada raxmaanka wey si gaare waxaan u mahadcelinaynaa muxaafadada degmada jamaama iyo makaatiibteeda oo ayadana ay ku bixiyeen juhuud fara badan waxbarashadii ay ku bixiyeen waxaan leenahay jasaakum allahu khayran ilaahay ha idiin barakeeyo waa waajibka koowaad oo idin saaran dadka waxbarashadooda inaad ku dadaashaan fajazaakum allahu khayran waaxsana allahu ilaykum wabaaraka allahu fiikum wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamadin wacala aalihi wasaabihi wasalam kaasi wuxuu ahaa sheekh axmed abu yunis weliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo kelimad ka jeedinayey xaflad lagu soo gunaanadayay sanad dugsiyeedka ah koowaad macaadka qurduba faraciisa magaalada jamaame
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
dhegaystayaal caawa barnaamijka dhuuxa waraysiyada intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa allihii inoo suurageliyey inaan idiin soo gudbino ayay marka koowaadi mahad u sugnaatay intaas kadib waxaan u mahad celinayaa wariyaashii alfurqaan ee caawa barnaamijka soo gudbintiisa iyo farsamadiisa qayb ka qaatay kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي